أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon in ka badan boqol konton askari ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo mujaahidiinta alqaacida ka fuliyeen dalka maali idaacadda islaamiga landalus ayaa baahaysay dardaaranka halyey ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barakaysnaa ee lagu qaaday xarunta sirdoonka kooxda riddada godka jilacow ee magaalada muqdisho askar ka tirsan maleeshaadka riddada ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfuriyey farac cusub oo uu yeelanayo macadka qurtub ah ee wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howl caafimaad ka fuliyey deegaano hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan boqol iyo konton askari ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo mujaahidiinta alqaacida ay ka fuliyeen dalka maali warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xasmina ku qaaday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee maali weerarkan oo dhacay maalinkii jimcaha ayay mujaahidiintu dhowr jiho duulaan kaga qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka xukuumadda bamaako waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo saacado ah allaha filligii ciidamada mujaahidiinta ayaa markii dambe si rasmi ula wareegay saldhiggaasi iyadoo goobta dagaalka ay isaga firxadeen maleeshiyaadkii la weeraray bayaan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaasi mujaahidiintu ay ku dileen in ka badan afartan askari islamarkaana lagu dhaawacay boqol kale weerarkan ayaa imaanaya iyadoo dhanka kale weli magaalada caasimadda ah ee bamaako ay go-doomin ku hayaan ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo u jira dhowr kilomitir xukuumadda militariga ee dalkaasi ka dhisan ayaa wajahaysa masiir mugdi ah iyada oo warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ay sheegayaan in nusratul islaam walmuslimiin ay ku dhowdahay inay caasimadda la wareegto haddii taasi ay dhacdana bamaako waxay noqonaysaa caasimaddii ugu horreysay ay la wareegaan mujaahidiinta alqaacida waad mahadsantahay cali yare idaacadda islaamiga landalus ayaa baahaysay dardaaranka halyey ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barkaysnaa ee lagu qaaday xarunta sirdoonka kooxda riddada magaalada muqdisho ee godka jilacow walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi ku tuntunsanaya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين حب muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay khaasatan reer jilcoow insha allah waxaan leeyahay biidni illaah wakti yar wakti yar kooban insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaan rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaan ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino aa, xaafadihiina aad nabad ku tagtaan
لأجل كفر ليمنع بالإله معلقين تسيل دماؤنا في الله دوبا waa yaasiin sheekh xasan maxamed oo ku magac dheeraa daacad kana soo jeeda beelweynta eelaa ee raxanweyn wuxuu ku dhashay degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga ah waa mujaahid ka tirsanaa mujaahidiintii inqimaasiyiinta ee dhowaan galay godka jilcow ee xarunta sirdoonka ee murtadiinta magaalada muqdisho walaalkan yaasiin daacad allah ha ka aqbalo shahaadadiisa isaga iyo dhammaan walaalihiis kale ee mujaahidiinta naftooda u huray kor noqoshada kitaabka allaah iyo in ummadda muslimiinta laga dulqaado heryada gumaystaha duulaanka ah walaalkan ayaa damiirkiisa dadnimo siin waayey inuu iska sii joogo jiifkana ku dheeraysto adduunyadan liidata iyo shahawaadkeeda iyo in uu raalli ku noqdo oo uu telefishinada ka daawado gabadfallada ee wajahayaan muslimiinta markii uu arkay gumaadka iyo gardarada aan geedka loogu soo gaban ee lagu galayo muslimiinta reer falastiin iyo soomaaliya kuwaas oo wajahaya gumaad foolxun oo si bareer ah iyo si dadbanba ay yuhuudda iyo murtadiinta ugu geysanayaan muslimiinta waddamadaas ayuu walaalkeen la hadlay muslimiinta caalamka gaar ahaan soomaaliya kuwooda ka fadhiya jihaadka marka insha allah waxaan leeyahay niminyo muslimiinta ah waa u jeedaan walaalaheena reer khaza si loo galaayo waa u jeedaan walaalaheena muslimiinta ah meel kasta joogan si loo galaayo walaalaheena soomaali jooga waa u jeedaan maalin walba xabsiyada loo dhibaataynayo markasta ay ku joogi kartaa walaalow adoo muslim ah diintaad haystaa rasuulkaada aamintay ilaahaygaada rumaysay sidae ku fidhin kartaa si xaafadaad ugu joogi kartaa walaalow war muslimnaad tahay diintaada usoo kac walaalahaada difaac diintaada difaaco dalkaada difaaco nimankan gaaladan oo ilaahay ka casiyaan la dagaal war dagaalka maxaa ga cabsinaya war haddaa cabsanaysid hataa dagaalka hataa ka qayb kaadan karin islaamka shaka kale u qabanaysaa jihaadka soo gal ha isdhihin haddaa fuli aad taha cabsanaysid xaafadeyda isku joog hasdhihin haisdhihin micnaa jihaadkan wuu weynyaa ilaahay subxaana watacaala hadda aad habadda aa cabsanaysid habadda adaa baran doontaa insha allah kaska adaa u baranaysaa jihaadkaan soo galaa ku leeyahay waxaa idinku aninayaa jihaadka naftiin iyo maalalkiinba ka bixiya jidka ilaaha infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum walaalow muslimnaa tahaa diintaada difaaco ha cabsanin insha allah adoo diintaada difaacanaysa hadda adduunkan ka tagtid ilaahay subxaana watacaala wixii noo ballan qaaday waa og tahay walaalkeen ayaa innaga oo daawanayna na sagootiyey weliba sagootin ay qiira ku dheehan tahay wuxuu inoo sheegay sababta uu u baxay in ay tahay nusrada walaalahood muslimiinta ee muqdisho oo habeen iyo maalin ay cadowga ku taxdiibiyaan godka jilcow marka walaalaha mujaahidiintana aa u soo jeesto horta wallaahi alxamdulilah maanta ma rabin inaa walaalaha mujaahidiinta aan ka tago maanta inaas micnaasaan igu sogootiyaan annagna aa ka taga marabi laakis waxaa ee qasbe ina maanta aa walaalaha mujaahidiinta ayagoo ila joogaan aa macsalaameeyo aa ka tag waxaa ee qasbe micnaha wallaahi bilaahi wax kale ma ahane walaalahe xabsiyada ka jir oo maalin waliba liska dhibaatayna wallaahi bilaahi taas ee qasabta waxaan leeyahay insha allah sabra gadaasheyda insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaa idinka barinaya inaa gadaasheyda ilahi subxana wataala idin fidnaynin gadaasheyda insha allah inaa jihaadkan ka tagin ayaan rajeynaya ilaahi subxaana watacaala noo idinka barinaya wallaahi maanta wax kale ma ahan wallaahi maanta waxaa ee qasbi micnaa inaa ani maanta idinka tago wallaahi waa ogtihiin jilco waxaa ka jir wallaahi bilaahi waa ogtihiin walaalo muslimiina gebdho muslimiina walaalahay wallaahi bilaahi waxaasaa fiirsin waaya wallaahi bilaahi waxaa go-aansaday inaa dhafahayga iyo hilbahayga inaa wallaahi bila adduunkan walaalahay in la dhibaataa in adduunka iska joogo wallahi inay maaquul ahaynna arkay marka walaalayaal insha allah nin walba geeridiis waqtigiisa kama hormaro mana kadib dhaco marka waxaa idin leeyahay insha allah walaalayaal insha allah waxaa leeyahay nimiyo jihaadkan jihaadkan ani waa baxay walaalaha ila socon waa isla baxnay insha allah jihaadkan idinkaa idinka tagnay marka hore jihaadkan waxaana lagu soo gaarsiiyey sidaan amal maalin walba qofaa shahiida minaan qof kale uu tahay qofka micnaa hal maalin jihaadkan ma illoonin insha allah waxaa idin leeyahay gadaasheen yaa jihaadkan la cidlaynin gadaasheen jihaadkan yaa laga tagin gadaasheen micnaha yaa laiska fadhiisin xaafadaha laiska fadhiisin walaalayaal walaalahay mujaahidiinta waxaa leeyahay walaalayaal sabra sabra sabra insha allah biidni illaah ilaahay waa noo nusrayn doonaa nasrina siin doonaa insha allah markaa shahiidnana ilaah subxaan laxadaadkiisii ugu dambeeyey ee weerarka inta aanu dhicin ayuu walaalihiis la kulmaya imtixaanka iyo cadaabka murtadiinta waxa uu ku sabarsiiyey in ay dhiigooda kusoo furan doonaan ayna dulqaataan muddada aadka u gaaban ee ay soo gaari doonaan walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay walaalayaal insha allah insha allah khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidni illaah waqti yar waqti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye waqti yar insha allah noo sabra waqti yar saacado yar insha allah saacada yar ka bacd waa idinla joognaa insha allah inta anaga aa idinka imaanayna insha allah sabra insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxana wa tacala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiin aad nabad ka tagtaan insha allah taas- taas rajaynaynaa insha allah islaamkuna waa soo qorsheeyey ilaahi subxaana wa tacaalana insha allah waana waana gartaagan yahay islaamkuna waa noo soo qorsheeyey insha allah anagana biidni illaah hoosheenna waa gudanaynaa islaamka shaqadii noo dhibtin insha allah madaci doon waa gudan doonaa waxaan leenahay marka idinkan insha allah sabra xabsiyada kale walaalahay ku jiran waxaan leeyahay insha allah biidni illaah wallaahi bilaahi walaalaa naga dambeeyey walaalaa diyaarsan walaalaa mar walba saacado walba naftooda u diyaarsan si ay gaalada idinka qabtaan bisa wallaahi bilaahi ragaa u diyaarsan ilaahay u tal saartay marka idinkan waxaan leeyahay insha allah noo soo duceeyey weerarkiina wuxuu u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaa la gumaaday cadowgii dhibaatada ku hayay walaalaheen muslimiinta bulshada reer muqdisho markan walaalkeen yaasiin wuxuu fariin u dirayaa dabadhilfyada murtadiinta wuxuu ugu baaqay in ay ka toobad keenaan afcaasha gaalnimo oo ay la yimaadeen gaalada ay murtadiinta waxaa leeyahay niminyow horta marka ugu horeysa ilaahigiina ka caasiseen rasuulkiina ka- ka kufriseen diintiina ka kufriseen waxaan leeyahay horta tawba idinku waajibta soo tawba keena soo tawba keena soo tawba keena horta waxaa leeyahay soomaalida nin kuu digi kuma dilin waxaa idin leeyahay niminyow tawbad keena diintiinu soo laabta niminyow tawbad keena oo diintiinu soo laabta haddaad tawba keeni weysaan insha allah biidin illaah aniga waxaa diyaar u nahay waxaa mar walba u diyaarsannahay lafaheena inaan mar walba iska qarxino hirooyinkiina intii aweeduna inaan samaynayno insha allah biidin illah idinkay gaalada keenteenba insha allah waxay idinka dhici doon waa la arki doonaa insha allah nimankan kufaarta aan waddankeena kusoo duushay ugu horeysa uganda burundi kenya etoobiya maraykan turki nimankan lugadii haddaa aqoon ha loo fasiro insha allah waxaan leeyahay soomaaliya waxaa u malaysa inay rag joogin oo diintooda difaacaya oo dalkooda u dhiminaya oo gabdhahooda difaacanaya oo waddankooda difaacanaya hooyooyinkooda difaacanaya inay jooginaa umalaynaysen waa isku soo gasheen riga micnaha dad murtadiin oo diintooda gata idin keeneen insha allah maxaa ka dhaafteen waa ujeedaan wixii idinka dhacay waa ujeedaan etoobi hadda waxay rabtaa inay baddaani qaadato kuwa kale lamid an waxay rabaan inay wadankeena dhan ba- badaheena iska dhaafay wadankeena dhan inay qaataan insha allah haddaa rabtaan taas miidin suurtagelayso waxabaha daalina waxabaha rafaadinina waxaa idin roon hadda inaa waddankaa iskaaga baxdaan haddaa diidaanna insha allah uganda way ogtiin tii buulmareer ay ugu dhacday hadda ilaa hadda kuma baana qaadanin waxaad isku dayeysaa ilaa hadda inaad soomaali kasii mad adeegto ee soomaaliya ay ka jirto insha allah kuma jiri doontaan idinkoo dulaysan rafaadsan oo wejigiina hadda bil fiirin karina soomaaliya ka bixin- ka bixi doontaan insha allah etoobiyana waxaa leeyahay waxaan leeyahay soomaaliya ha ku rafaadinina soomaaliya waa ogtiin in rag geesaal ay joogaan ha isku daynina marka soomaaliya kenya burundina waxaan leeyahay haddaba waa dhowdihiin waa bixi kartaan haddaa bixi weysaan insha allah biidin illaah biidin illaah biidin illaah idinka haddaa macnaha ka tashinaysaan waxaa hubkaan iyo gantaaladan iyo wa- u- u- qoryahan hadday ka tashinaysaan aniga waxaa ka tashinayno waa ilaahi subxaana watacaala bes qori kama tashinayno gaari kama tashinayno hub kama tashinayno waxaan ka tashinayna bilaahi subxaana watacaala le waay waxaa lasoo baxaynaa lasoo dhaqaaqaynaa hal qori iyo afar qasnad waxaas ay- ayaa macnaa cagta idinka marinaynaa waa artan filaynimadiina idinkana intaas qorya intaas hubba intaas l- qoryaala intaas kaaryaala aweetaan intaas gaari aweetaan iska marka hore ay ka jibayseen anagana ilaahay subxaana watacaala soo tal saaranayna afar afar qasnad iyo hal- hal qorya soo qaadanaynaa markaasaa lugta furaysiin war waa ogtihiin dullinimadan iyo rafaadnimadan inaa ku jiri karin waa waa diidayma wadankan nooga baxa waxaa idinka dhici doonan insha allah waa arki doontaan hadda anaga anaga maanta aa baxnay rag naga dambeeyey insha allah meel aa idin saari doona insha allah biidin illaah ugu dambeyntii wuxuu walaalkeen naseexo u jeediyey umarada jihaadka min abu cubayda ilaa amiirka ugu hooseeya oo uu kula dardaarmay dulqaad dhimrin iyo inaan dadka jihaadka laga eryin umuradana waxaan leeyahay alxamdulilah markana waxaan leeyahay umurada guud ahaan mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay walaalayaal sabra walaalayaal sabra walaalaha loo naxariisto walaalaha yaa laga adkaynin wallaahi bilaa haddaa maanta amiir tahay oo walaal walaal mujaahid ah, jiha- inuu jihaad u row haddaa dartaada hadal aad dhahday adi dartaa uu jihaadka ugu fadhiisto wallaahi bilaahi waa dembigeen walaal ilaahay ka cabso walaalaha aday amu- amiir u tahay si fiican ula dhaqan si fiican ula- ula ula- ula maca- ula macaamul wallaahi bilaahi qof muslim qof jihaad mujaahid haddaa jihaadkan ka tagay wallaahi rafaaday leedahay adi dartaa jihaadkan wax kale mugu tagay inay qof waxaa arkaysaa nin ani jihaad inaa jihaad waa rabaa wax kale mugu tagay inay jihaadkan nin ninka amiirka ahaa nin dulqaadan wey uu leeyahay walaalaha ha loo naxariisto ha loo qalbi furnaado waxaa leeyahay idinkan insha allah biidin illah ilaahi subxaana watacaala ah, ajarkiina madaciyi doone hala sabro insha allah biidin illah taas haasa idin leeyahay walaalaha umurada guud ahaan dhammaantood aweydo ugu horeey waxaan leeyahay insha allah biidn illaah noosoo duceeya noosoo duceeya insha allah biidn illaah anagana marka aa baxno ilaaha la kulanno insha allah noosoo duceey noosoo duceey noosoo duceey insha allah biidn illaah yaanan iloobin insha allah hadaladii ugu dambeeya walaalahay muslimiinta u dhiibinaya insha allah intaan waaye hala ii gaarsiyo insha allah biidn illaah walaalayaal idinkan waxaa idin leeyahay marka hadalka aa maqashaan oo codkeeda idin soo gaaro insha allah walaalayaal haliii soo duxna loo soo duceeyo khaasatan ragga asusan hanala soo duceeyo mujaahidiinta dhan haloo duceeyo insha allah anagana halala soo duceeyo hanala cafiyo qof waliba muslima maanta oo adduunkan ku nool waxaan ku codsanaya cafis qof waliba muslim adduunkan ku nool maanta waxaan ka codsanaya cafis inaa cafiyo ilaahay subxaana watacaala dartiisa ii cafiyo yaa ka codsanaya insha allah biidin illaah biidin illaah in ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxe wallaahi bilahi wax kale ma ma aanan u baxin wallaahi bilahi si ay kale raacidan kale raacida tawxiid in si ay korka naqan laheedaa u baxay wallaahi bilahi reer jircow walaalahay muslimiinta xabsiga ku nool inay nabad si si ay nabad ugu noolaan lahaa u baxay wallaahi bilahi wax kale inaysan u bixin hooyada aabahan waxaan leeyahay hooy aab waa idin jeclahay wallaahi bilaw idin jeclahay inaa idinka tag marwin laakiinse waxa idinkaga tag waxaa waaye ilaahi subxaana watacala jecelkiisa alla kulankiisa iyo walaalahayga muslimiinta maalin walba ay dhibaataysan yihiin inaa ilaahay sabab iga yeelo in ilbaabkaas ay kusoo furo ayagoo nabad qoan ilbaabkaas ay kusoo baxaan hooy aab waxaa idin leeyahay halii soo duce halii soo duce hali iiloobin biidin illah anigna waa idin soo ducin doonaa insha allah hooy aab walaalahay muslimiinta meel kasta joogaan yaanu la iiloobin ducadii ala iiloobin ducadii ala iiloobin insha allah biidin illah biidin illah ducadii ala iiloobin cafiskan insha allah walaalaheen dhan walaalaha hadda isla socon dhahal soo cafiyo khaasatan walaalaha hadda isla socon dhahal soo cafiyo anagna hal isoo cafiyo anagna hal isoo cafiyo insha allah marka waxaan leeyahay jihaadkan yaa laga tegin jihaadkan hal wado dhiigan yaa la dicin dhiigan yaa la dicin liwaxyadan maalin walba ay baxayaan liwaxyadan maalin walba ay socdaan liwaxyadan maalin walba ay shahiidaan insha allah walaalayaal dhiigood yaa la dicin dhiigood yaa la dicin rag mujaahidiinta dhammaantoodan waxaan leeyahay umurada hala adeeco haddaba innaga oo ka jawaabayna hadalka walaalkeen yaasiin waxaan leenahay isaga iyo dhammaan walaalihiis kale ee ay ku wada shahiideen godka jilcow allah ha ka aqbalo shahaadadooda iyo shuhadada muslimiinta kuwooda furimaha jooga iyo kuwooda gaalada ku xasuuqaysa wadamada caalamka islaamka mahadsanid rabaani askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen waddada warshadaha ee magaaladaasi gaar ahaan xero jarmal lala egtay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen maleeshiyaad ka tirsan booliiska aridada waxaana qaraxaasi inta la xaqiijiyay ku baaqtay hal askari halka saddex kale ay ku dhaawacmeen wilaayadda islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu warbixintan ku hayo bashiir muxidiin abu ayman cusmaan maxamed xaaji xuseen waa taa'ib muddo shan sanno ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaadala diriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada buraakaba taa'ibkan wuxuu sheegay kooxdaasuu si tashkiila ugu biiriyey murtad kaarabiin oo dhowaan ay dileen ciidamada mujaahidiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan ka soo baxay safka gaalada si gaara murtadiinta ku sugan degmada buraakaba markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay cusmaan maxamed wuxuu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo dagaal ay ku dhaawacmeen isaga iyo murtadkaarabiinkii bakhtiyey cusmaan maxamed xaaji xuseen waxaan ka soo tagay degmada burrakaba walwada islaamaka la jooga alxamdulilaah ciidanka degmada daraawish degmada burrakabaan ka tirsanaay shan sanaan ka tirsanaay alxamdulilah ilaahay baa maxad iska leh ilaahayga igu soo biya meesha igu soo digo dadkan walaalagay ee si fiican igu soo dhaweey baa maxad iskale alxamdulilah si fiicanaa laii soo dhaweeyey marka waxaan leeyahay kuwa kale igu dambeeyey waxaan rabaa inaas meeshaas igu soo tagdaano dadka muslimiinta walaaliyan oo imaataan saasaan ciidanka baaqayaa tobabar ma soo martay maya maya weligay tobabar ma soo marin annagoo meelaha iska joogo nin layirahda kaarabeena ay soo waayay waxaasaan kaa rabaa gurmudaan kaa rabaa iyo maawa dhaay waa tagay shan sana meesha joogay alxamdulilah ilaahay baa maxad iskale meesha waa kasoo tagay alxamdulilah kaarabeen igu dhalay kow inaa meesha taga alxamdulilah imaa waxaa rabta masheer waxaa rabta anaa ku siinay waxaa rabta meeshaa rabta waxaa rabta anaa kuu sameynay imaa way dhacay warneew dagaalo baladaan la kulannay wallaahi dagaalada waxaa kow iga ahaa mid jimaac dheenka aan ku galnay aniga hadda garaafa igu soo gaartay gacantaana dhaawaca ah oo igu soo gaaray dagaalada golasho kan waa shiina annakoo socono oo buura kabcusroogna yayin sheegay jidka kamelen dhaki iyo gurmud tahaanka bani jidka kamelenin dhaki walbadan garaafano deerti kaarbigan ka dhaawamay anaa ka dhaawamay dhankoo kale walaalka ee ka dhaawamay maasha allah alxamdulilah si wanaagsan oo islaamnimo ku jirta alii soo dhaweeyey alxamdulilah kow kale iga dambeyn waxaan leeyahay iskaga soo taga meesha wax faa'iido ku jirta ma lahan dadka walaaliin muslimiinta oo imaada meesha iskaga soo taga saasaa idinku baaqaa maxaa la imaatay oo huba qori aakafood saban waana lii lacageey alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waxaan farin u marinayaa inay meesha isku soo tagaan dadka muslimiinta walaalahooda diinta u dagaalamayaan jihaadka ay ku jiraan isku soo dhiibaan ay u imaadaan taasaan kula dardaarma insha allah haddii ilaaha yiraahda sidoo kale maamulka wilaayadda islaamiga ah ee baay waxa uu degmada buulafulay uu ku soo bandhigay taa'ib axmed liibaan maamow waxa uu ka mid ahaa maleeshiyad murtadiinha oo tababar loogu soo xiray xerada jenaraal daa'uud ee magaalada muqdisho bismillahi magaceeda axmed liibaan maamul lahaa oo ciidamada oo jenaraal daawuud ah ku jiray ciidamo shan boqol ay ahayn walaayadaas kusoo dhiibay sanadiifaa lagu soo dhaway oo walaaltinimo tababarka intee ku qaadatay tababarka jenaraal daawuud oo qaatay adi tababarka ma dhammaysatay mise asigoo dhexmara ka soo tagtay soo dhexmaraa kusoo tagani inay isku soo dhiibeen walaayada islaamka si fiican gacmo furnaa lagu soo dhiibey naftarkii baa soo dhiibay si fiicanaa lagu soo dhiibey gacmo furun iyo walaaltinimo yaa bixinaya tababarka turkiya soomaaliya bixinaysa tabarka turjumaanaa noo jooga soomaaliya
labadan taa'ib ee lagu soo bandhigay degmada buulafula ayaa ku biirayaa tiro taa'ibiina oo horey maamulka wilaayada islaamiga ee baay uugu soo bandhigay deegaanada iidaale madiinat alkhayr iyo degmada labaatan jirow oo dhammaanba ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalka abo eyman mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayey farac cusub oo uu yeelanayo machadka qurduba ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan machadka qurduba oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu tayada wanaagsan wilaayaadka islaamiga ayaa mar kale dib loogu furay magaalada burdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool xaruntan oo ay wax ku baran doonaan jiilka mustaqbalka ee magaaladaasi ayaa horey u soo saartay dufcadii koowaad iyadoona mar kale dib loo furay waxaana munaasabadaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool mas-uuliyiin ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada oo goobta ka hadlay ayaa xusay machadka qurduba ah iyo ahmiyadii loo aas-aasay machad qurduba lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya sababta loogu dooray machadka magacan rucantii qurdubo waa caasimatu bilaadi andalus wa ayna qurdubatu daaru lculuumi fakam min caalimin qad samaa fiiha lahu shaanu qurdubo waxaan rabnaa inaan ku soo xasuusino daakirada dadka muslimiinta gaar ahaan jiilka soo kacayo inay tahay meel ka maqan turaad iyo dhaxal ay leeyihiin oo ka maqan bilaadda andalusna waa la yaqaanaa waa bilaaddii muslimiinta markii la waaye kadib ay u bixiyeen alfirdows almafquud firdowsadii la waayey waa xadaaratalcaalam culummo fara badan ay soo saartay aqoon-yahanay soo saartay waxay soo saartay adiba iyo takhaatiir waxay soo saartay muhandisuun runaantii marka danta aan ka leenahay waa keliya inaan soo xasuusinno muslimiinta daakiradooda qurdubada ka maqan ahdaafta loo aasaasay oo maktabkuu ka lahaa markuu aasaasayey hadafka koowaad waa nashru dacwati ilallah iyadoo la adeegsanayo wasiilo ah wasiila tacliimiya nidaamiya wasiila waxbarasho oo nidaama iyadoo la jamcinayo xalaqaadkii wix lagu baran jiray wakhti kooban oo afar sannana ardaygu kaga qalinjibinayo kadibna uu qaadanayo shahaado u dhigmato taanabi ujeeddada labaad macahid taanawiya sharciya in la helo intaasi kadib suldaan bunow suldaankii guud ee beesha hadame oo goobta ka hadlay ayaa reer buurdhuxunle ku booriyey in iyaga iyo ubadkooda ay ka faa'iidaystaan waxbarashada machadka xafladan ololka furahaay mahad qurduba waa xaflad eedi eedan qiimo badan waa xaflad eedi eedunan ka farahsagna ma inis sheegane oo aska buraarijiyaane guud taan horta ini owlaaden walbarsanan unina walbaranan qofka haddi walbarada marwelban way sheegay way kana nagay naftiis anfa'e weelidii anfa'e ummati guudhaanga anfa'e hoob walan baranase diidaas nooba dhabaata laykaeyi naftiis lagu bilaw maybaas faraane owlaaddo ini tacliinilweydii madaarista i maahidda buusamang owlaaddo una dhalnen agligii walka barada faden dadaalkii walka barada faden sabarkii walka barada faden ini una nookoyto liinbaahinyimaana maywale ariiru jiheeyo fadaayan kahaayo fadaayan akhyaare hadafkunu fadaana ogoonta ku deerana ilaahay subxaana watacaala ma weydiisadaana ilaahay towfiiqdin waafaji wal barashada ilaahayni hagaaji ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa xafladdaa soo gebagabeeyey isagoona bulshada magaalada ugu baaqay in fursadan waxbarasho ee qaaligaha ay ka faa'iidaystaan macdu qurduba dufcadii lamaad lakufuraha ay magaaladu buurdhoxonlo runtii eed eedaan ka faraxsagna jazaahumullahu khayra jazaa magaalada buurdhoxonlo dadshe may ballanaa hanii'a lakum may waali markii lamaad dufcadii lamaad yamaynis nasiiban waaldhatan in lakufuro magaalada buurdhoxonlo naftiya marka may wahaa ilaahay in lanka mahadnagiyo mudunta gobolkan bokool meelkala hadda qurdubo nasiiban waaldhatay lakufuri hadda ka horma jarta allaahuma wala hadda dama asagno ilaahay hoobniin suurta geliyey markii laku reebo laakiin reer buurdhoxonlo nasiib may waaldhadaan in hal dufa hadhammaysadaan dufco lamaadnagiyo kala fur marka ilaahay subxaana wataala anka mahadnaga macadka qurduba wali usi'iyi walku hadali wal sheegi hadafka lunfuri wal sheegi insha allahu tacaala sadar muuqu su'aalku dhangal arey dufcadii koowaad macallimiintii ha ku baxeen qaarsho iskuulkun alqamar un hadda roogna yaa mayla raaya macallimiinka iin may rajeena haddii ilaahay ogolaado dadka ku qalan jibiyo hadda meelo roogaan gebro oo kale labaatan meey gabdhood iyo shahaadinta lakusii yoona mayla ku yaaba in magaalada roogaanoo walkal hadda siyaasadahay aan jarna insha allahu tacaala may inka bashaaryaaneen dhankiiba hadda shaqan haynee macalan annagana macnaa may diyaaranataa insha allahu tacaala mu'asasada dadkaasi oo hay in majaanan ama lacaglaan walla kabaradoon oo ah icdaad oo macnaa lilmucallimiin macalangnimo lan diyaariyaw fursadaas horta ku faa'iidaysadaasan magaalada buurdhuxonle ayaa nasiib u yeelatay farac ka mida machadka qurduba iyadoona wilaayadu ay ku haminayso in xarumo cusub ee ku abtirsada machadkan laga hergeliyo degmooyin iyo deegaan oo ka tirsan wilaayada bokool mahadsanida cabdiqani ugu dambeyntii maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gedo ayaa howlo caafimaad ka fuliyey deegaano hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa ahaaya tafaasiisha warkan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gedo ayaa daawaqiibin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada baardhere deegaanka celcilaan iyo deegaanka shanqolow oo ah deegaano hoostaga degmadaas iyadoona bulshada loo sameynayay baaritaano kala duwan iyo kombyuutar lacaglaana qaar ka mida bulshada deegaanada celcilaan iyo deegaanka shanqolow oo si weyn uga faa'iidaystay dacwaqiibinta uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalos iyagoona ka warbixiyey baaritaanada loo sameeyey ee lacag la-aanta iyo kombyuutarka bismillaah magacaygu waa xasan aadan aadan waxaan joogaa gobolka gedo gaar ahaan tuulada celcilaan waxaa noo imaaday maktabaka caafimaadka gobolka gedo waxaa noo keenay daawo isugu jirto baaratiin iyo daawo isugu jirtaa noo keenay waxaa ka faa'iidaysay bulshada noocyadeeda kala duwan sida dumarka waayelada ee caruurta waxaan u mahadcelinaynaa allah tabaaraka wa tacaala aan u mahadcelinaynaa kadib arrintaas waxaa ku maxsan wilaayada gobolka gedo gaar ahaan maktabka caafimaadka aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa marka gaaladan waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo falastiin ilaahay ha u gargaaro mujaahidiintana ilaahay garabkooda ha gala daawadana aadaa ugu faa'iidaysanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magaacay laraaw jacfar abuukar maxamed oo rooga deegaanka ceelalaan geekana hana booqdeen maktabka caafimaadka walaayada geda oo daawaninshaneen oo tayo leh qiimo leh un oo dhan macnaha ariir iyo balaan iyo meeldhatenuku ku faa'iidaysani jazaakumullahu khayra lena marwalba iyo markasteeba haninkana naqaalena walaalaninshaneen ilaahay barakaay unan ilaahay daawada caafimaad ninka daraalani hila kuleelaal rooga roobna allaha ninsheeno gaalaadana allaha jibiyo muslimiintana guul allaha siiyo jazaakum allahu khayr bismillaah magacay mayba la ray maxamed cadow macalin cali deegaankayna ceelilawn mayba ninkooy marti ningeege walaalaha mujaahidiinta maktabka caafimaadka wilaayada geda mayba ninsheenana daawooyin daawooyinkaas oynu ku faa'iidaysani nisaa'an wa rijaalan wa adfaalan ka qaadani mayba lana jazaakum allahu khayran ilaahay siin barakeeye calaa juhuudikum gaalaadana alla jibiy islaamkana gacantiisku allanka qaada eedaan barakaystiin waana ninkananaga waan kolkastaba ninshaanalana baaraka allahu fiikum magacay maybaa laaray gaduudaysanhaj maybaa rooga deegaanka eelalaan ilaahay yaa ka mahadsan bacdalahay mujaahidiinta u mahadceliyaan marka daawo fayla yaana seen ilaahay ba ka mahadsan gaalada ilaahay hajibi mujaahidiinta galantee kor allaha koela daawada beesalaantee marka iyaalka iyo caruurta iyo qofka weyn dhateo marka ilaahay ba ka mahadsan mujaahidiinta mahadaasashkule marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan deegaanka reer elaan eeda baahan ka qabeen daawadaas marka ilaahay ka mahadsan marka mujaahidiinta gacantaana qabati marka ilaahay ka mahadsan daawadaas eeda aan ka mahadceliyaan gaalada ilaahay ha jabi muslimiinta gacantiga kor allah ka weela gaalada dhulgariig allah ka rida ilaahay baabaca magacay ismaan mukhtaar iyaalere ee maybaa ka sugnaa gobolka geda gaar ahaan shangolow walaalaha maktabka ayaa maynin sheenay daawo caafimaad ah oo iyo kombyuutar iyo daawo beeslaan ah dad badan iyo lakasii wan eedan ka faa'iidaysani insha allah kama xasanyen walaalaha ugu horeyn maybaga muslimiintan ka do-aaya ilaahay subxaana wa tacaala nasar iyo guul ina siiyo gaaladana adowka ah guduulin wadanka in ilaahay subxaana wa tacaala halaagi rido bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacagaya ibraahim ali ibraahim ee mayrowga ka noole deegaanka shangolow le row maktabka daawada harakada maynin sheentay daawo lacag lahaan ee firie kolley ilaahay kama hasan kabacdi harakada kama hasan daawo fayla nadiifa iyana nasiy si faylna oon haniin dhow ayna niinsay walna gaabil gaabiladahna oo faylata muslimiinta ma inka dhoa iniyo mayl eraay gaalada ilaahay jibi muslimiintana gacanto ilaahay korka weela taasa ilaahay ayaan ku tuugan magacay mayba larey maxamed cali isxaaq oo lare ilaahay subxana watacaala kama hasan suma warkaas baxdiye baxda caafimaadka eeda xarakatul shawal mujaahidiin maybaan insheentay daawooyin oo beeslaanga ayaan insheenti xerada mayba xaguuhu dhaafiyey shacabka noocyadiis kala duwan xaguuhu dhaafiyan ilaahay kama hasan subxaanahu watacaala mujaahidiinta allaha guuleeye walaha gaaladana allaha jibiye walaha geeka runtii waa guul eed iyada waa qabna haddii muslimiintii walanistar ahaayaan oo geeka ilaahay subxaana watacaala may ka tegna guulisa ka tegna bal insha allahu gaal walon kubaahan male alxamdulilah ilaahay mahadle subxaana watacaala uma markaas bade walaalaha mujaahidiinta xarakatu shawal mujaahidiin may balana jazaakum allahu khayran allasan baraka yasan lana dadaalkin ilaahay sin zaayid yasan lana maasha allah eed iyada lanka faa'iidaysaday dadka qaarsha kombyuutarya la saare dadka qaarsha may waha daawooyinka walwareysade dadka kombyuutarka la saarena kombyuutarka maasha allah kii shay casriga ayaw haddii ilaahay herbal eed iyada lanka bixinta daawadana maasha allahu haddii ilaahay herre ad walka guulaysid ilahay mahadle meela soo geeg anoo magaaga igu qoresheeda yunus deegaankeena iyo shanqolo maasha allah walaalaha mujaahidiinta daawo beeslaan inay sheeneen kombyuutar sida daawada malaarida isfakshonka walwalba alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mar walba inay saas camal hanen ka nagdan walaalaha mujaahidiinta jasaaka allahu khayru ljazaa wa axsan allahu ileyk asalaamu calaykum waraxmat dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka huwlaayadda islaamiga ee gedo uu dawaqaybin ka sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka deegaanada huwlaayadaas walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu